iskhilaafayna weeye marka iskhilaafkaasi dhacan dee kitaabka iyo sunna in loo celiyo ayaa si ilaahay ina yidhi faruddu ila allahi warasuul bal markaa haddaba kol hadday taa tahay labadii mid ahaan in la yidhaaho kan la qaato qowlkiisii xujo la-aan lagu qaato dee tarjiix bay meesha u baahanaysaa buu leeyahay iyo de kelba kii xujadu ayido in mid la qabsado unuu mid ahaan qowlkiisii la qabsado ku doonaba haba noqday oo loo qabsado taqliid ahaan iyo iyadoon daliilkiisa iyo makhadkiisa la ogeyn un la iska raaco taasna ma banaanaanaysa buu dhi bal yajibu waxa waajibaya alrujuucu laaban ila daliili ina ijtihaad shaksi buu ahaa markaa markaan idhaahno xujo maaha weeye on taa hore ku soconno markaa laakiin waxaa waajibaya iskhilaafkooda saxaabada dhacaysa in daliilkii loo laabmo kii daliil raajax yeedho ayuunbaaba dee iyadoo daliilka la raacayan qowlkiisii la raacin baa meeshii ay imanaysa oo qowlkiisi xoogoobaya taasi waa markaan idhaahno xujo maaha qowlka saxaabigu waxaa ka ratibmaya waidaa qulnaa haddii aan idhaahno inahu xujatun xujo weeye aan idhaahno oo xujo weeye fiihimaa waa si inoo wada taale laakiin raqam yar baa qoran oo minba cibaaradaasaad qoran minbana dee waxaan filayaa inaynu hore nuskooyinka dee aynu wax uga soo waranaye waxay ujeeddadu ay tahay minbadan nuskooyin bay kitaabkan kasoo madbuceeyeen barhkood xataa kitaabadoodii hore ay xagga horeta ku qoran tahay farti bal siday ahayd marka mid bay raqam siiyeenba ay siiyeen oo xagga hore dee labadii nusqay kasoo madbuceeyeen marka wuxuu leeyahay nushadan raqamka ba ay siiyeen ay ramsi uga yeeleenba ujeeddadu ramsiga ay uga yeeleenba ayuunbay fiihimaa ku sugnaydeen nuskadii kale fiihimaa kumay sugnayd taas baa macnuu yahay minba ujeeddadu nuskadii ramsigaa ba lahayd xagga hore kusoo sheegeen taswiirtii safaxaadka qaarkoodna kitaabka xagga hore ay nooguba sugan tahay ayaa ay ku suganta kale kumay sugnayn kolley waxaana dee daahir ah ama inay taa kale ay sideeda tahay oo nuskadan dee kolley wax ziyaado ah dhacay ay tahayoo inay qowlkii baan ka hadlaynay inahu qowlku xujatun xujo weeye fiihimaa meel damiirkani u laabmiyo wax lagu xambaaro meesha baa nusqooyinka qaarkoodna dee san unbay dhigteen barkoodna waabay xadfanaytaniyo laakiin xadafkunbaa meesha sawaabaan xujo weeye haddii aan idhaahno hadalkii markaa maxaa ka ratimayadii waa tani fahumaa labadan qowl ee ay isuu khilaafeen saxaabadu waa daliilaani laba daliilina kana waa xujo kana waa xujo laakiin maanta way iskhilaafsan yihiinoo waa laba daliil oo tacaaruda dee nusuusta kaleba waan soo aragnay laba xadiid oo istacaarudaya ayaa jiray waa tii bal iyaga sibaa dee mukhtalifu lxadiidka oo noocaas iyo bal sibaa lagula dhaqmi jiray waxay markaa haddii la yidhaha qowlka saxaabigu waa xujo laba qowlna aan hayno labadii qowlna ay iskhilaafsan yihin waxaan ka dhigaynaa laba daliiloo iska horyimi laba daliiloo iska horyimi bal markaa dee laba daliil hadday istacaarudaanna imaka waxay ahayd haddii laba xadiis ba ay tahay horta waa la jamcin jiray haddii jamcintaasi ay suurtogeli weydo waxa la eegi jiray bal inay kala horeeyeen si mid naasikh iyo mansuuq looga dhigo haddii taasi aanay suurtogelayn oo taariikhdii aan lahayna tarjiix baa imanayo lakala raajax yeelo laakiin halkan jamcin waxba uma baahnin naasikh iyo mansuuqna lagama dhigayo sababtu waxa weeyaan meeshii markay axaadiista rasuulka tahay dee waxa weeye rasuulka ilaahay xaggii unbaaba masarkoodii rasuulka ilaahay bay hadalkiisii wadayiin ayaa laysku beneeyaa laysku fasiraa oo haddii la doono mutlaqood iyo muqayadkoodii laysku xambaaraa caamkoodii iyo khaaskoodiina laysku takhsiisiyaa laysku xambaaraa iyagana alla haddii loo baahdana naasikh iyo mansuuq laga dhigaa inay iyada xamlulmudlaq cala lmuqayad iyo waa nooc jamcintii ay kuwaasi noqonayaan naasikh iyo mansuuq lagaba dhiga laakiin tani ee waa ijtihaadaad kala duwan oo dad kala duwan bay hadalkood ay tahay oo kale oo suu sheekha kitaabka liba yidhaaho xadiidka markaynu dee xadiidku waa xujo haddaan idhaahno qowlka saxaabiguna waa xujo waxyaalahay ku kala duwan yihiin ee lagu kala farqiyo waxaa ka mid a imika halkan aqoosha saxaabada in la kala raajix yeelo mooyaane isku banayn la ydhaha kan caamkiisii ka khaaska aan ku khaas yeelo ama kani mulaq buu ahaa kana waa muqayade aan isku qaydno oo kale ama naasik iyo mansuq laga dhigaya taa baabkeed maaha iyaga waa toos in la kala raajax yeeloon bay arrintu noqonaysaayo waayo ina waxay ka yimaadeen kasoo fuleen ashkhaas kala duwan ayay tani kasoo fusha taasna rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayuunbaabu ahaa oo taasay iyada markaa waa haddii aan nidhaahno qowlka saxaabigu waa xujo waxa ay ku kala dunaanayaan xadiidkii ee isaguna xujada ahaa markay umuurahan oo kale ay dhacaan kaa isaga waa laysku fasiri jiray mudlaqiyo muqayad baa laysku xambaari jiray caam iyo khaas baa laysku khaas yeeli jiray naskhiyo mansuuq buu noqon jiray bal markaa deesyaalahaasna kale o dhan waa lagu jamcin jiray laakiin tan iyada ugu dambaynna haddii wax kale ay suurtogeli weydo waa la kala raajax yeeli jiray horaanaynu usoo marray awjuhdii tarjiixa laakiin markay aqwaasha saxaabada noqoto waa tarjiixun baa loola kacayaayo waayo waa dad kala duwan aqwaashood weeye oo midba dhici karta meel ka dhaqaaqay saa daraaddeed iyaga tarjiixun bay iman haddaan idhaahno waa xujo fahumaa daliilaan yatacaarada fa yurajaxu waa la raajax yeelaya axaduhumaa mid ahaan waa labadaa qowl mid ahaan cala alaakhari ka kale maxaa lagu kala raajax yeelayaa bikasrati alcadadi inay laba umma waa tiro farabadnideed oo haddii labadan qowl ee saxaabadu isugu khilaafeen midna tob dee dhowr saxaabi bay qowlkeeda too ku wada tegey midna saxaabi baaba ku tegay ama laba ama tiro ka yar tira badnidii baan ku raajax yeelaynaa waa mid oo markaa faida kaana cala axad alqowleyn waa tani bikasrati cadi marka lagu raajax yeelayo tafsiilkeedii haddii labadaa qowl mid ahaan uu ku sugan yahay akharu asxaabihi rasuulka ilaahi asxaabtiisa inta u badan nusqooyinka qaarkood waxaa dhacay akaru saxaabati dee waana sida daahirka waxba imika halkan waxa weye taasaga saxaabada inteedii badnayd hadday qowl ay ku sugan tahay wacala alqowl alaakhari qowlka kalena alaqalo tiradii yarayd oo tiro intaa ka yar ay kuba sugan tahay qudima waa la horreysiinayaa maa calayhi alakharu inta badan qowlkay qabaan oo dhinacan kasrat ulcadb baan ku kala raajax yeelaynaa liqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam calaykum bisawaadi alacdam macnaa sawaadka waa dee badan ama weyn kaas laazima xadiid buu xagga hoose inoogaba dhigtay lafdigaasi ku soo arooray oo ah ina ummatii laa tajtamicu calaa dalaalatin faida ra'aytum ikhtilaafan facalaykum bisawaadi lacdam walow dee ay markaa sawaad lacdam imuka halkan taa hore mooye ta dambe ijmaaca daliilkii aanay ahayn ay dadku intooda badan iyo xagga loo badanya ay noqoto bal lafdigana soo arooray xadiidkana ciddii warise waa ka inoo dhigtay zawaaidka uu sheegayana horaan uga soo hadlay abukhalaf ilacma nin la yidhaaho ayaa laakiin sanadka ku sugan buu yihi oo magaciisana dee waa sida la yidhi kolley bacdqiil un wey xaazim ibnu cadaa baa la yidhaha wahuwa daciif aduu kolley daciif keliya un arrinkiisu ma aha xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa taqriiba inuu matruuk yahay ruux dacfigiisa la isku raacsan yahay ibnu macine isagu waxaabuu dee ku yar ku sheegaaba ama u nisbeeyaa kadib bal waxa weeye in taas bay noqonoo adugu karadii baa lagu raajixlaya kolley karana waxa waa lagu raajix yeela fain istawayaa hadday sinaadaan fil cadadi xaggii tirada qudima waa la horreysiinayaa bil aimati imaamiyada lagu horreysiinaya oo macnaa waxaa lagu kala raajax yeelaya aimada waa kan sii tafsiiriyo fain kaana hadduu yahay calaa axadihimaa labadan qowl ee la ysugu khilaafay saxaabadu mid ahaan uu ku sugan yahay imaamun imaam imaamka halkana wuxuu uga jeedaa axad alkhulafaa'i araashidiin weeye imaamku waa khulafadii raashidiintahayd mid ka mida ujeeddadu ay tahay xadiidka uu soo qaadanaya ama dee taas ku tusaya haddaba in axad alkhulafaa'i araashidiin baa labadan qowl mid ahaan dee dadkii ku tegay ka mid ah walaysa cala alaakhari walaysa cala alqowli alaakhari qowlka kalena kuma sugnaa imaam oo ujeeddadu dad saxaabiyaha qowlkan kalaha qabeene laakiin khulafadii raashidiintahayd mid ka mida kuma sugnaa taas waana istacaarudeen qudima waa la horreysiinayaa alladii qowlka calayhi korkiisa alimaamu imaamku uu ku sugan yahay waa liqowlihi sala allahu calayhi wasalam calaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i araashidiina taas ba wiya oo xadiidkani dee rasuulka ilaahay wuxuu yihi aniga dariiqadaydii qabsada iyo sunnahayga khulafada raashidiinta iyaga ay dabaday ahaadayna waxa weeyaan dariiqadooda iyo sunnahooda ku dheganaada oo qabsada haddii axad alkhulafaa marka uu qowl qabo iyo dee ciddii kale la jirtay dhinaca kale se axad alkhulafaa aanu kuba sugnayn haddii labada dhinacba ay ku kala sugan yihiin wuu inoo dambaysiiye waxaa la raajax yeelayaa buu leeyahy kol haddii wax kale aynaan haynaynu ku raaja raajax yeelayno ka taa ka xoog badan dhinacan axad alkhulafaa ku sugan yahay oo dee naskan baaba jira rasuulku inagu farayo dariiqadooda inaan raacno waayo waa dariiqo khilaafsan maha dariiqadiisii taa inaan raacno xagga hoose markii aad yareen lafdigaa hore calaykum bisawad lacdam kolley dee wuxuu soo arooriyey taa hore haddii dacfigaasi ku sugnaa kuwo kale oo imaam axmed musadkiisa uu ka soo qaado labadaba mawquufe waxaan uga jeedaa un si aydaan dabdiga u qaldamin halka laba aduba waa mawquuf mid abu umaamat albaahili ayuu ku taagan yaho calaykum bisawad ilacdam midna cabdullaahi bni abi awfo waxaa ku sugnaa buu leeya iyo bna juhmaan halkaas jiimtu way fadxisan tahay waayo magacyada ee qiyaas ma galo ruuxii xataa inkastoo naxwo iyo ama luga carabiya si fiican uu sugay magac marka ay noqoto dee icraabtii inay ma aha waxaase icraabtu waa gaara oo iska caadi kelimaadka awaakhirkooda waa garan karaaye laakiin magaca dhawaaqiisa iyo siduuyiyo dabdigiisa qiyaas ma galo wax ka horeeya wax ka dambeeya kutusaa ma jiro inta badan tasxiifyada iyo taxriifku wuxuu kaba yimaadaa taas marka magacan dee ninkan uu la hadlayay jum marka aduu jumhaan bal weeye waxaa dhici karta juhmaan ba inuu ahaa magacoo miimku dambeeyo juhmaan waana nin saciid ibnu juhmaan la yidhaaho oo taabici ahaa cabdillaahi bni abi awfana isagoo wakti uu indhabeelay uu yimi ayaa uu weydiiyu yidhi aabbaha ka waran juhmaan oo deetuu yidhi nimankii azaariqada ayaa dilay azaariqadii baa dishay markaasuu ka cabiray lacana allahu lazaariqata lacalana allahu lazaariqa deeto waxaan maqlay rasuulku ilaah le waa kilaabu naar wuxuu ku weydiiyey yihi ma iyaga unba azaariqada mise waa khawaarij oo dhan waayo waa firqa macruuf ahayd oo mashhuur ahayd oo nin naafic ibnulasraq la yidhaha hogaaminayey oo xataa su-aalaad uu ibnu cabaas weydiinaya kutubta kuba lahaa laakiin dee afkaar gaara lahayd oo xataa ciyaalka yaryarna aan bixin jirin markaasuu yihi may waa khawaarij oo dhan oo rasuulka ilaahay buu intaas isagoo dee alkhawaarij kilaabu naar kilaabu naar ba ama kilaabu ahlikilaabu naar markaasaa deeta ninkan baa ku yidhi de axyaana ha nimankan madaxdii iyagaa dadka dulmaya ujeedadu kolkol nimanka khawaarijta iyo dadkan baxaya waxaan iyaga kalifayo dadkay dulmayaan iyo waxbuu yidhio markaasuu cibaarada yidhi yomna juhmaan juhmaan calayka bisawaad ilacdam calayka bisawaad ilacdam cibaarada ku yidhi adow hadalkalna uu raaciyey oo markaas laakiin waxaan uga jeedno magaca jimtu way daminsan tahay bal hada way horeysaa waan filayaan fain kaana calaa axadima bal taasi waa mid haddaba fain kaana calaa axadima haddii labada qowl mid ahaan uu ku sugan yahay alakharu tiradii badnayd wa cala alaakhari qowlka kalena alaqalu tiradii yarayd ay kuba sugan tahay oo ujeeddadu labadan qowl midbaa cidda ku tagtay saxaabadii ay ka badan yihiin cidda qowlka labaad ku tagtay oo markaa waa la kala badan yahi taasna waa ti una soo yidhi bikatrat ilcadad baa lagu raajax yeelaya laakiin kuwii yaraabaa maanta wax kaloo ayaa las ay xaggooda xoog yeelayaa jiroo waabakan ilaa ana maca alaqali waa ciddan yar oo waa qolooyinkan yar ee qowlkan qaba macooda imaaman imaam baa ku sugan khulafadii kaba mid ah fahuma sawaaw way siman yihiin markaas oo labadii qowl way dee tacaadul baa meeshii ka dhexeeya ama way siman yihiin sababtuna waa maxay lianna maca axadihimaa midkooda waxaa ku sugan macod ziyaadata cadadin tiro badan ayaa ku sugan oo cadad ziyaado ah wa maca alaakhari ka kalena imaamun imaambaa iyaga qowlkii labaad qaba oo ciddii aqalkahayd imaambaa laba jira imaamkiina dad intaa ka badan buu u dhigmayaayo isagii keligii maaho dee calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa raashidiin hadday tahay tiradii ka badnaydee isaga waaba dee qowlkiisu xaggan imaamnimadan buu kula sinaanaya imaamnimadinbaa maqaama ashkhaasin cadiida meesheed joogta fatasaawaya markaa way sinmayaanoo bal si kale dee tarjiixi loo kaciye karo laguma kala raajix yeelay lu yihi jaanibkaa wax kale karo un halkan tarjiix iyo horraysiinama imanayso weynista wayaa hadday sinmaan labadan qowl dadka kala qabaa fil cadadi tiradii way ku siman yihiin wal aimati aimadiina way ku siman yihiin aimadii waa maxay dee kana imaam aimadii khulafadii raashidiinta cid kamida qowlkan dadka qaba ka mid ah qowlka labaadna khaliifo ama imaam khulafada raashidiinta kamida dadka qaba ku jira labadii dhanacba way jiraan aimadii tiradiina way isileeg tahay markaas oo sida kale way isu leekaayeen see la yeelayaa ilaa laakini ana fii axadihimaa midkood waxaa ku sugan axadu shaykhayni labadii sheekh mid saxaabo marka la joogo khaasatan kutubta caqaa'idka taarikhdan kolle waa iskaabaa dee waxa aan raacin karno waa markay yidhaahaan shaykhaan waa abubakar iyo cumar labadaasaa loo jeedaa oo almuraadu bishaykhaan bishaykhayn fi saxaabati huma abubakrin wa cumar bal kol kutubta taariikhdii caqaa'idkana markaa la joogo dee iyaga ayay noqotaa oo dee markaa xadiid la joogona waa tan ashaykhaan bukhaari iyo muslim ay noqoto kutubta xanafiyadoo kale haddii dee ruuxu daalacanaya ama la joogay shaykhaan ashaykhayn yidhaahaan ama ashaykhaan yidhaahaanba waa abu xaniifa iyo abu yuusuf ayaa iyaga shaykhaan ay noqotaa shaaficiyada kuwooda dambe maha shaaficiye oo dhan laakiin kutubta shaaficiyada ee dambe kolley dee qarniga toddobaad marka lasoo weydaarta weeye uun qarnigii sideedaad iyo wixii ka dambeeyey markay ashaykhaan yidhaahaan waa raafic iyo nawowi ayaa waxaa dee waa kanoo waxay iyagu raajax yeeleen dee kolley la horreysiiyo oo dee waa muxarmathal laakiin hadday yihiin shaaficiyada hore mutaqadimiintii ayihiin qolada iyaga ka horeysay kutubtii waqtiyada la alifee hore ka horreeyey uun hadday ashaykhaan yidhaahaan waa qafaal lmarwasi oo dee dariiqada khuraasaaniyiinta sheekheeda ah iyo abu xaamid alisfiraayiin axmed ibni moxamed abu xaamid alisfiraayiin oo dariiqada ciraaqiyiinta sheekheeda ah oo labada hadhow dee marka dambe cid ka sarreysay ku wada kulmayaan labada dariiqo ee labadaa sheekhee labada dariiqo ee sheekhyadooda kale ahaa abu xamid alisfiraayiini iyo qafaal lmarwasi labadaas abubakar ayaa markay kuwa hore iyada shaykhayn hadday yidhaahaana labadaaba waa shaykha dariiqati alciraaqiyi de dariiqatay alciraaqiyiin waalkhuraasaaniyiin labada dariiqo labadii sheekhi kale hogaaminayay labada dariiqana wax kale maaha dee waa dariiqadii kale maaha inaga wadankeena ama dee dadkoo yaqaan dariiq ahaan loo yaqaanee waa hab in marka madhabta khilaafkeeda lasoo naqlinaya san maalintii dhaweydba duruuqda soo sheegnay in duruuqda kitaabkeena kusoo marray marka kitaabka madhabta khilaafkeeda lasoo naqlinayo waa laba dariiqood oo kale jiro oo dee xagga marka leega khilaafka soo naqlintiisa bal haddaba marka axadu shaykhan waa taas oo fil aakhari ka kalena hayruhuma oo ujeedadu labadii abubakar iyo cumar baa mid ahaani qowl ku sugan yihiid oo ka mid yihiid dadkan qaba dariiqa kale se ama qowlka kale se labadooda ciddii aan ahayn oo khulafadii raashidiinta sida cuhmaan ama cali baa ku sugan oo fil aakhari hayrahuma fa fii wajhaani halkan laba wej baa ku sugan sida loo kala horreysiinayo axaduhumaa midkood annahumaa sawaaun way siman yihiin oo labadoodaas way siman yihiin oo ujeedadu dee tacaadul baa ka dhexeeyo kana waa dee khulafadii raashidiintayd waa qaba ku sugan yahay imaam kaba mid ah kana waa ku sugan yahay markaa tacaadul iyo tasaawi baa kaba dhexeeya liqowlihi sala allahu calayhi wasalam kolley dee ma jasminayno waa xadiid aada u daciif oo kolley in siiqata tamriid lagu wariyo mooyaane dee sheekhu ha jasmiyo axaadiida saxiixo uu siqata tamriid kusoo naqlinaya waan arkaynaa de waana iska jirto fuqahada iyo in badan xataa rag xadiidka dee culimada xadiidka laguma tiriyo ayaan daabit aynu hore usoo sheegnay aan ilaalin ee de waxay ahayd wixii daciifa balkaniyo dacfi un maahe dacfigiisa aada u xoog badane in waxa weeyaan siqata tamriid lagu soo naqliyo dee ruwiya iyo wax kawarada iyo waxyaalo kale ee wixii bal maalan suganna iyada la jasmiye in badan ma ilaaliyaan sidaan horeba usoo sheegno uga soo hadalay haddaba maxaa asxaabi ka nujuumi biayihim iqtadaytum ihtadaytum asxaabtaydu waa xidigaha oo kale kii aa idinku ku dayataanba waa ku hanuunaysaan waa ka xagga hoosuu inooga soo dhigtay ibnu cabdilbar baa jaamicu bayaan ilcilmi wa fadlihi ku wariyey jaamic bayaan alcilmi wafadli kolli waa kitaab dee malaa dadka qaarna ay garan inta joogta kuwana warumahayo kitaab adigu dee mashhuura weeyaan oo xaggan aadaabta cilmiga iyo fadligiisa iyo umuuro kuba tacalluqsan oo dee kala duwan uu sheekhaas ibnu cabdilbari uu ku ururiyey oo dabacaad kala duwan leh oo dabacaadkii hore o dhan oo dee mujalad laba juz kaba kooban ku madbacaysnaa iyo dabacaad dambe oo aada loo taxqiijiyey oo laba mujaladoo buurbuuran lagu madbaceeyey intaba waa leeyahay laakiin waa kitaab jaanibkaas ah xaggan cilmiga iyo aadaabtiisa iyo fadligiisa iyo waxyaalo kaleo kuba tacalluqsan khilaafkan dee halka kusoo aroriya oo markaa khilaaf meesha jiray khilaafka xujo uu u baahan yahay khilaafkuna aanu xujo ahayn oo tanna uu kuba xambaaro haddii xataa uu sugnaado dee ma sugnaba waa kan isaga kaba cabiraya laa taqoon bihi xuja hadduu sugnaado waxaa xagga riwaayadood iyo naqlintoodiiyo unbaabay noqon buu leeyahay taniya bal waa kitaabkaasoo dee waa xaafidkii markaa maqrib buu ahaa waqtigiisii waa yahay abu yuusuf ibnu cabdilbar waxaa kaloo jirta xaafid almashriq oo isaguna khadiib waqtiga ahaa isku sanadna ay dhinteen afar boqol iyo saddexi xigji bay wada dhinteen walow ibnu cabdilbar dee aada uga daweynaa isagu shan iyo sagaashan buu ku dhintay ibnu cabdilbare isna kitaab uu leeyahy dee kolley baabkana waa jira ama laba kitaab baabuu noqon mid horaan wuxuu ka soo naqlinayo alfaqih walmutafaqih oo dee khaasatan fadligan iyo wixii bal aadaabta abdaa cilmiga mee fadliga cilmiga iyo xaahaba horreysiiye kitaab kaleu leeyahay aljaamic likhalaq arawi wa adaab saamico xaggan xadiidka iyo riwaayadiisa jaanibkaasa kan hadduu fiqiha kaa kalena labadaa kitaab iyaguna labaduba madbuuca waa leeyihin oo ujeedadu waa labada imaam waxay kulansadeen iyagoo casri wadaagsaday aadna u kala dheeraa midna dee uu qurdubo andalus joogay wadankan sbain iyo burtuqal wax kamida bal lashbuun uu qaadi ka noqday baan filaya lashbuuna waa caasimada burtuqaal waktigaa dee dhulkaas caasimada burtuqiiska ayaa ayaa kol daar islaam ahayd dee sbainna oo dhan taas ilaa imaka dadna magaalooyinka qaar dee magacii islaamka ahaa bal meela qaarkood baa dee manaadiq baa magaciiba weli haystaan marka aad ay kala fogaayeen bay laakiin haddana dee mawaadic ay wadaagsadeen baa jira oo kana xaafid almaqrib baa la odhanaya kaasna xaafid almashriqa bal kitaabku waa kaas oo kale waa kitaab mufiida marka wuxuu ka soo naqlinaya waqaala hada isnaadu laa taquum bihi xujatu liana alxaaritha xaaritha bna qusayn majhuul waa nin xaaritha bna qusayn la yidhaha baa sanadka ku sugan buu leeyahy waa nin aan la aqoon marka xadiidee xujo a maaha walow ibnu xibbaan iqaadkiisa keligii ku sheegay siu lisaan miisaan uu xaafid kaba cabiro bayhaqina waa wariye waa kanle walow aanu sheekhu halkii uu ku wariyey aanay dee saa kuwa kala tilmaamin wa asnadahu daylamiyo can ibni cabaasin kashfu lkhafa ujeedada cibaarada xadiidkan markuu cajruuni kashfulkhafaga soo dhigtay intan rawahu lbayhaqi waasnadahu daylamiyo can ibni cabaas waa intuu kuba dhaafay waayo asalkiisiina maqaasid alxasanana kumabuu sugnayn laakiin waa kan mulla cali alqari mullana dabrihi hore waxaa laga yaabaa far waa garanaya dee asharxu nukhbahoo kale xashiye u lahaa laqdodoror oo kale oo dee had iyo goor way ku badan tahay waayo wuxuu leeyahay sharxu sharxi kitaab la yidhaah oo kale oo naa qolooyinkan sixortayba wuxuu dee beri dambe ayuunba waxaan filaya in anigaba sheegay ayuu wuxuu yihi waxaad moodi jirun dee kolkol bay cali alqari xadfay xadfayeeno dakarahu mulla iyo qaala mulla unbaa meesha soo baxaysa laamkina mashadno dee waxaan u haysay buuri dee halkii ahayd oo qaala almala-udi almala-u oo jumhuurdi culamaahood ayaaba magacaas u haysay si hore o dhan oo mullana waa tan dee imika marka dagaaladii afghanistan ama taasaan maqlayno mulla cumar iyo dee waa mala alkabiir iyo caalimka alkabiir iyo waxyaala saasa weeya hadalkoodii mulla imika dee baryahan dambe aynu la iska bartay haddaba cali alqaari baa wuxuu leeyahay asraaru lmarfuuca fi lakhbaar almawduuca ayuu ku sheegu leeyahay raqamkan kolley mahaya kitaabka walow beri aan dhammaan wada daalacday oo markaa dee waanan lahayn oo aan soo qaatoon waa kitaabku kaga hadlo akhbaartan mawduuca laba kitaab buu leeyahy almawduucaat lkubra iyo almawduucaat suqra almawduucaat suqra waa kitaab yarkana oo mawduucaat kubraha uu leeyahay oo nin aduu lutfi sabaq la idhaha doctoore ayaa taxqiijiyay ka kale waxaa si fiican uga shaqeeya cabdilfataax buquda de markaas soo aroorinta uu soo arooriyey waa isagoo barhkooda ay sheegteen inuu mawduucba yahay waayo kitaabkaas wuxuu ku ururinayay waxyaalaha mawduuc ah calaa kulli xaalin waa xadiid aada u daciifa markaa barhkood le waxay leeyihin de waa asxaabtii hadalkana oo dhammaan buu ku wada dhacayaa mid kastana waa tan biayihim iqtadaytum ihtadaytum ay ku sugan tahay markaa lama kala raajax yeelaya waa siman yihin wahaani qowlka labaad an aladii kii fiihi fiigiisa axadu shaykhayna labada sheekh mid ahani ku sugan yahay oo iyo awlaa ka mudan ka kale sababtuna waa liqowlihi sala allahu calay wasalam markii hore khulafadii afarta ahayd calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i raashidiina dee wada shamlinaysay ee waa kan marka haddana abubakar iyo cumar gaar ahaan loo saaro iyaga laga dhigo wax wax iyaga magacoodan wax lagu raajax yeelayo ama dee ra'yigoodii wax lagu raajax yeeliyo ijtihaadkoodii wixii u daliilkaana waa ka dhigto waa liqowlihi sala allahu calayhi wasalam iqtadow bladayni min bacdi abi bakri wacumara bn khaaab kole laftigaas sidiiq lamay socon xadiidka ee dee abubakarna waa laqabkiisii une oo waxaa ku dayataan labada aniga dabaday ahaaday waana mucjizaadkii rasuulkiiyo calaamtii xadiidkuna sidaa uu tirmidi baa leeyahay ba markaa waa xadiid xasana in waxa weye de aymo kalena waabay ka sarraysiiyaan qolooyinkan ibnu xibaan iyo xaakim iyo markay soo saarayaan walow aanay xasanka iyo saxiixa kala farqin ee bal markaa dee way kuwa iga dambeeyuu leeya waa inay geer uu ka hor dhiman doono iyagu ay ka dambayn doonaan dabadii ay noqon doonaan dadka aimadii dadka iqtadow biladayni min bacdi iqtadow iqtada iqtadi iqtadow markaas biladayni min bacdi abi bakrin wacumara abi bakr iyo cumar ku dayda oo barkaad iyagiiba fakhasama wuxuu ku khaas yeelay rasuulka ilaahay bidikri xusid ama gaara buu u xusay oo khulafadii kaleba gooni buu uga soo saaray waa wax gaara oo markaa dee calaykum bisunati wa sunati lkhulafaa iyagoo khulafada kale halkaa la wadaagsaday ayaa iyaga naskan khaaska ah na uu kuba yimi oo saa daraaddeed qowlkoodii waa tarjiix buu keenaya calaa kulli xaalin waxa weya waa aqoosha hadday iskhilaafto bal siyaalaha lagula tacaamulayo waxaasoo dhammina waxay ka binaysmayaan waa markaan idhaahno xujo weeye ayay ka binaysmayaan ee haddii la yidhaaho xujo maaha dee waxa weeye anun aqwaal iskhilaaftay bay noqon oon marka horeba asalkoodu xujo ahayn dee wuxuu la raacaya un waa daliilku ne waxyaalo kolba dee daliilku waxa uu inoo raajax yeelo daliilkaa kale ayun baa dee qowlkoodiina laguma soo dariya laakiin sidoodiiba xujo uma ahaya dee tani waa marka la yidhaaho xujo weeye kole kitaabka ijmaacu waa inoo dhamaaday bidn illah qiyaas baa inoo yar bilaabmay wax laga yaaba saaka dad roobka ama dee kasoo yargaari waaye way jireen oo casharku intan buu inoogu joogayaa masaaishii aan islaha eegno dee dadku way yar kala maqan yihiin oo kolley waan iska yar dib dhiganaynaa dhulkuna waa iska dhiidhidhiili laga yaaba aniguna laakiin sabti baan su iman doonaa insha allahu tacala berrina iska maqnaada hadii ala idhaha subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa bal intaynaan bilaabin marka la eego adigu waa xaggii masaadirtii ama adiladii la isku waafaqsanaa kii ugu dambeeyey qiyaaskii iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaa insha allahu tacaala muddo inoo socon doona dee adigu wixii ka dambeeyana kitaabku uu iska marka baabka laga baxo wax sidaasi ma harsanaanayaan ama kitaabkan laga baxeen waxaan muddana adigu bal su-aalo yar baa jiray ama umuuro yaraynu yar eegaynay oo aan filayo mid way raagtay oo xaggii riwaayadii iyo ama tarjiixii bay ku tacalluqsanayd akhbaarta labana ijmaac ay kuba tacalluqsanaayeen markaa kuwa ijmaac haddaan kuba horeeyo labaan soo yar qaaday kollay masalo keliyay ka wada farcoomayeen oo midi waxa weeye waa halkii aan idhi maalan waxaa jira markay irtiga noqoto awowga iyo walaalahana ay noqoto laba qowl oo aada u mashhuura jira midi waxa weeye awowgu aabba un weeye kol hadduu aabbo uun yahay aabbana walaaluhu wax lamay dhexli jirine dhaxalkii isaga keligii qaadanayo ruuxaa dhintay ama meydkaa dhintay walaalihii dhaxalka lama wadaagsanayaan awooga si aanay aabbaaba aanay ula qaybsanahayn qowl labaadna wuxuu jira oo awowga iyo walaaluhu dee waxa weeye way qaybsanayaan wixii oo awowguma xijaabaya walaalaha taas weeye bal dee siuu ku qaybsanayaana masalo iska ishkaal iyo furuuc badan haba noqoto iyo qayba badan ha noqoto masaladaas jadkaiyo walaaluhu xagga faraid marka la jooga marka waxaan idhi hadii bal meesha qowl yimaado ah walaaluhu kol hadii dee iyagii maydkii waaba walaalkood isna waa awowgii oo dee gees marka la eego aabbahan keliya wada kulminayo waabay uga aqrabsay adigu markaasin gees marka laga eego say barhkood eegeenbe haddii la yidhaaho imika labadaa qowl waa kuwa jiray ee walaaluhu iyaga xijaabaya waxa weeyaan awowgii qowlkana qowl horoo jiray maaha maxaa xukumkiisu noqonaya markaynu soo aragnay aqwaashii ku sugnayd ixdaasu qowlin thalith qowl saddexaad meesha masaladii dee markaasi laysugu khilaafsanaa qowl aan jirin baa meesha yimi oo dadkii dambe ay laba yimaadeen taa xukum muxuu noqon welibana waxaan kusii yardarayaa qowl baa inoo jiray aanuu isagu kitaab ku dhigan aan nidhina markay muta-akhiriinta la ego kay ka dhigaan sawaabka ama ay raajixa kaba dhigaanba weeye oo in qowlkaa la kala qaadoo la eego inuu wax laysku ijmaacsanaa kor yeelayo iyo inaanu kor yeelahayn taasi ta hore ahay ta labaadna waxaa jirta xaggan markay noqoto nikaaxa cuyuub dee bal shanba ah aan soo koobabee shan ah oo ay culimmada qaar ku tegeen haddii dee ay kusoo baxdo axad zawjayn inay taasi waxay wada leeyihin waxay kala leeyihiin bay noqonahay faskhi keenayso oo nikaaxii ruuxii kale daraftii kale uu fasakhi karayo qowlna waa jira dee nikaaxii inaan taa lagu fasakhahayn haddii bal maalan isna uu yimaado qowl ah meeshii caynaha shantaa maalan laba ka midii in la yidhaha faskhi bay keenayaan saddexa kalena ma keenayaan oo cid isa ay kuba qawsho maxaa arrintu iyaduna ay noqonaysaa markaan eegno masalada horean soo hayna labadii masale horta suuradeedu taas bay ahayd misaaladii aan soo qaadayna kuwaasun bay ahayd oo dee amtilo kale maahayn imaka kuwanun baan eegaynaa maxaa bal ka laasimaya qowlka saddexaad ee imaka imaanaya labadan masalo in faskiga qaybun buu noqona laakiin qaybta kale cuyuubta kale faski ma keenayso iyo walaalu iyagaaba ayaa qowlkan kale ka imanaya wayo waxay ku ijmaacsanaayeen baa jiray qowlkana ijmaacii buu kor yeelaya wayo intan kugu sii yardarayaan waxa weeyaan ashiqadu halkan hooyadu wax mad kale ma laho aabbahana ka wada dhexeeyo oo dee awoguna uu xaggiisa ka imanaya kuwana iyaga keenayo oo markaa aabbihibay markaa walaalihii ama ashiqa ha noqdeen ama aabbahanba ha noqdeen kuwa hooye baa meesha uu ka tuuraya kuwa hooye uu tuuraya ma soo gelayaanba kuwa hooye kole dee awow jiro ashiqada un ka saar malaha cibaarada walaalihi aan ku dayna walaalina marka ku hooyo shaqo kuma laha oo ama lilab ha noqdeen ama lilashaqa waayo in dee halkay isku hayseen waa intan jirta un marka xaasilku waxa weeye masaladani waxay noqonaysaa qowlkan saddexaad ee meesha yimaaday wax mujmacoo la ijmaacsanaa ayay kor yeelaysaa marka ma banaanaanaysa in la yidhahdo ay taasi waaye masala bes gartay waaye waqtigana aan helo cid kale miyay idaafeynaysaa ama masalada kalena aan kugu soo noqon be cid kale miyay waxay idaafeynaysaa ma adigu markaa ma kharqi lilijmaac buu noqonayaa mise tani kharqi lilijmac ma noqonaysaa ha markaa iyada tani ma tani waa ijmaac laga hor yimi ama la buriyey ama laga la dilaaciyey bay noqonaysaa markaa suurtagal maha qowlkani inuu yimaado haddii kale ijmaac buu khilaafaya qadarkan ah taa uu sheegay kolley waxaan filaya kuma sii raagayo masaladna waa taas in ta kale bal ruux kale ha eego haye balwan maye masaladan hersiguma sheegaya ha masaladan baan jeeda maye ijmaaca qowlka xagga nikaaxa ahayd cuyuubta
sidaas iskugu khilaafan marka qowlka saddexaad oo
adigu ma taabici doona waa cid un haddii bal ay muxuu markaa qowlkaasi miyuu ijmaacii m kor yeelaya mise maahan way qarqo midba geeskaba waafaqay kolle qowlka wuxuu ku binaysnaanayaa masalada nidhi qowlka uu ka tago aada u muhim ahay inuu sheekhu soo dhigto oo ah tafsiir in la geliyo inuu waxaan ijmaaci kor yeelayo iyo inaan qadarkii ijmaaca kor yeelayno labadii dayfo midba geesbu ka waafaqaya balkaas kolley masale dacad bay ahayd laakiin masale inagu raagtay baa jirtay oo kolleyna markaan tarjiixa soo joognay bukhaari un baan idin celiyey sharaxiisa ama fakulbaari oon lahaa marka aan kolley waa layska iloobaan filayaa idin xusuusiya halkan maalintaas oo haynay safxada laba boqol maya boqol iyo toddobiyo toddobaatan waxay noqonaysay mas'alada saddexaad ama nooca wejka lixaad baan ujeedaa an yakuna axaduhumaa qusida bihi اlxukmu wاlaakharu lam yuqsad bihi اlxukmu faladii qusida bihi اlxukmu أwlىa min aladi lam yuqsad bihi اlxukmu liأnnahu ablagu fi bayaani اlgarb waifaadati اlmaqsuud horta halkaas baan haynay halkaas baa keenta on idhi bal mihaal baa anigu sheegay kolay laba aayadoo qur'aan ahaa oo taxliil iyo taxriim waxay ku kulmeen waxay ku kulmeen kala keenayay si loo kala horreysiina waan soo sheegnay ee bal xadiidkan idin celiyay horta xadiidka kuma soo helay cid cusubin hadday tahay xadiidkan sheegayo iyo kalaamkaa bal yaa xadiidkii nacam ibrahim hay ha san dee labada ayadood aan mihaal uga dhignay een ku kala raajix yeelay hadalkan uu inoo dhigtay an yakuna axadumaa qusida bilxukm walaakar lam yuqsad bilxukm haya xadiidka ee labada xadiidba iyagu mihaal keliya isku yin dhinac keliya ka wada socdaan dhinac keliya ka wada socdaan ha waay waay waay marxab waay waay ka camal badan ayaa xadiidka ka soo baxaysa waay maalam axmed waay keebaa la horeysiinaya marka keebaa la raajix yeelaya ha waay kan kale sein adu cabdillah ibnu camrin iyo kolley xadiid xadiidkii dheeraa ee jibriil oo ibnu cabaas iyaba way wada jiraan aye waa baabka ah waay waay ayaa loola jeeday kan kalena waay bas hadalka waa cadiya baan filaya waktigiina waa wati dhe toban ber bay naga qaatay waxba cid kale ma sii weydiinayo horta xadiidku saa uu sheegay ibraahim waa xadiid ka hadlaya rasuulkii ilaahay uu yihi bal marka uu ka hadlayay intan inagu aan joogayno iyadoo dee ilaa qiyaamo wax inaga dambeeyaa jirinio dadkii inaga horreeyay camalkood oo rasuulku yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh maalkiina iyo dadkii idinka idinka horreeyey maalkooda wixii hadhay bal maalan marka la eego waa sida nin qoom kiraystay ama shaqaalaystay oo ku yidhi io camal fala bal maalan dee camal dee maalintii camal fala yahuud baa sii bilowday markay waqtigii duhurka joogaan bay yidhaha inagu camalkaagii ma doonayno oo shaqadii bay sii wadi waayeen nasaara meeshii soo gashay iyaguna markii casar gaaray bay yidhaaheen dee bas wixii adigu halkaasay shaqadii adigu kaga joogsadeen khaasatan diintoodii bay ku camal faleen nebigii ka dambeeyey qaadan waayeen qolo kastan markaasay noqotay inagu inaan halkii ama ummadani kaba bilowdo ugu dambeyn iyagiina ajri ajri la siiyo ummadana laba ajri la siiyo iyagiiba su-aashu halkan halkay kaba time yidhi waa sie maxaad iyagu laba ajir u heleen annaga ka camal badnayn marka haddii la eego subax ilaa duhur sax weeyo way ka badan tahay casr ilaa maqrib inta udhaxaysa duhur iyo casr inta udhaxaysa haddii casarkii wuxuu duhur iyo casr inta udhaxaysa ay ka badnaan kartaa casarkii waa haddii la yidhaaho casarku wuxuu ka bilaabmayaa mithleynkii marka shay kastaba harkiisu labalaabkii gaadho haddii waqtiga axaadiida kale ku yime markuu shay kastaba miligiisu yahay un casar ka bilaabmo marka halkaa la dhaafo un waxay noqonaysaa inay sireekaadaan oo duhur iyo casr inta udhaxaysa iyo casr iyo maqrib inta udhaxaysa aanay kala badnaan xadiidkuna ujeedadiisu waxay ahaydba guud ahaan acmaasha iyo fadaaisheeda in lagu caddeeyo taasunbaaba iyadu ahayd awqaad loolama jeedin bal salaadan casare halkan uu soo qaata uu soo geliyeyna waxa leeyihin waa camalkii waqtigaa jira wax dee markaa loola jeedo mahayna acmaashuunbaa guud ahaan loo jeeday marka waxaana jirta xanafiyada qaarkood sida abu zayd imaam la yidhaahoo kale kitaab uu leeyahay ayuu xadiidka u daliishaday dee kor haddii ay nasaarana leedahay annaga ka camal waqti camal badnayn waa in duhurku maa casarku waqtigaa waqti ka dambeeyo milayn uu kaba bilaabmayo taas buu u daliishaday kollay jawaabihii culimaduna ooba arrintaa uu sheego hadal baa jiray xaafid haddaba halkaa kuba sugnaa oo ahaa alkhabaru idaa warada fii macnan maqsuudin laa tuukhadu minhu lmucaaradatu lima warada fi dalika almacnaa bicaynihi maqsuuda fi amri aakhira waana intan ujeeday bal inaa heshaan oo dee hadalkii aynu soo marnay abi isxaaq ashiraazi kula markaa daboolayay ama la mid ahaa waxaa kaloo meel ka horeyso safxada uu intaa ku yidhi ta ka horeysa inuu kuba sheegay in imaamulxarameyn uu kaba soo naqlinaya uu yidhi axaadiista loola yimaado darbul amhaal waxyaalaha dee mathal bay waxu yihiin oo kale iyaga dee axkaam bal way jirtaa oo hadalkii rasuulka oo waa xaqun cibaaradiisa ahayd axaadiista loola imanayo amhaal iyo san oo kale darbal amhaal laa tuukhadu minha alaxkaam ujeedadu dee maqsuud may ahayn oo axkaam lagama qaadanayo walow rasuulka ilaahay xadiidka xaq aha hadal ibnu carabina uu ku yar bushiyey oo ahayd kale waxaana aada ugaba cadda hadalkiisa sheekhiisa ibnu xajar sheekhiisa ibnu mulaqin kitaabkiisa bukhaari uu kuba sharxay tawdiixu laba idhaaha tawdiix waana kitaab weyn habkan ay kusoo madbaceeyeen walow dee haddii loo eego waxaa fatxubaari ku sugan aanay kuba sugnayn laakiin siay ku madbaceeyeen bay dhowr iyo soddon mujalad gaadhsiiyeen imaka dabca cusubin waxaa cibaaradiisa ahayd markuu masalada soo qaatay hada alxadiidu qusida bihi dikru lacmaali laa bayaanu lawqaat xadiidkan in markaa ibnu cumar ee umuurahan ku tacalluqsanaa waxaa loola jeeday acmaashoo guud inamaha waqti salaadeed in lagu caddeeyo waa camalkan iyo fadligiisa dee iyadoo ilaahay taasna fadligiisa ay tahay si uguma jawaabo yani waa fadligayga ciddan doonahan siinayo bal maalan waa bayaanulacmaal baa guud ahaan lagu caddaynayay xadiidkan kale ama ka ibnu camr ibn alcaas iyo xadiidka jibriil ibnu cabaas iyo axaadiidii kale iyaduna baabkaa kuba timi waxa ujeedada laga leeyahay ahayd awqaadii in lagu caddeeyo wamaa qusida bihi bayaanu lxukmi muqadaman calaa kayri waana hadalkii aan soo maray bal waa muhimunoo dee kolley oo waxyaalo ay tahay inaan bal aan dee aslahay bal kitaabkii in la yar muraajaciyo aan ugaba jeeday si bal mithaalka horeynu soo marnay mithaal kale oo munaasiba oo dee kitaab usuulana aan inooguma sugnayn aan u helo bab اlkalaami fi اlqiyaasi wabayaanu wa bayaani xad اlqiyaasi wuxuu u baabaysan yahay hadalkii laga hadlayay qiyaaska iyo qiyaasku bal tacriifkiisa iyo xaddiisa caddaynteed ayuu baabkeedii yahay khaasatan sheekhu luqa inooma caddaynayay imaka halkan wuxuu inoogu caddaynayaa qiyaasku waxa uu leeyahay tacriifkiisii buu inoogu caddayn xagga luqada waxay yidhahaan taqdiiru shayin calaa mihaali shayin aakhar qiyaas waxaa la yidhaha waa shay oo la qadaro shay kale mihaalkii oo lalaba simo oo waxaan wax lagu miistay miqyaas ama wax lagu qadaro oo dhanba miqyaas bay kaba cabiraan oo waa shay waay shayba shay kale lagulaba simaya waxaa la yidhaha fulanu laa yuqaasu bifulan macnaa laa yusaawihi weeye hebel hebel lagama qiyaas qaato ama dee lama baaldhigayo laguma qadarayo isagii lama sinno ayaa macnuu yahay oo bal taasi waa tii luqada ee tacriifkii isilaax ahaaneed waa kan sheekhu inoo sheegayo wuxuu hi waclam waxaad ogaataa ana alqiyaasa qiyaasku xamlu farcin farac oo la xambaaro weeye waa xambaarka halkana waxaa looga jeedaa la haleeshiiyo bimacnaa ilxaaq farac la haleeshiiyo calaa aslin asal la haleeshiiyo fii bacdi axkaami axkaamtii asalkaasi lahaa bacdigoodoo de waa xukumka kolkood waxaa dhici karta inuu waxyaalo kale leeyahay oo taa aan looga jeedin in dhammaanba dee lagu wada haleeshiiyo waa axkaamta uu leeyahay wax kamidana lagu xambaaro oo lagu haleeshiiyo bimacnan macnana sababtii dee ama macnana loogu xambaaro oo loo haleeshiiyo macnahaasoo yajmacu baynahumaa iyaga kulanminayo oo ujeeddadu waa ciladii waa wixii iyaga keenayay ee dee ay wadaagsanayeen ee ay iskaba shabahayeen taas bay noqon waa macno iyaga isu geynayo oo jamcinayana lagu haleeshiiyo kaas baa qiyaaskii oo tacriifkiisii oo dhanba wa ijraau xukmi اlasli marka dee umuurahaasi dhacaan xukumkii asalku lahaa ku socodsiintiisa lagu socodsiiye lagu dareeriyo cala alfarci farci kolley sharxiisa wuxuu ku gaabsaday tacriifka ilaa bimacnan yajmacu baynahuma ama isagoo cilabaha kaba cabiro markuu ruduudaadkan iyo tacriifaadka kale iyo waxaa soo wada naqliyey ee uu isaguna taa radiyey ayuu mar dambe yihi wamin asxaabina man yaquulu ijraau xukmi اlasli cala alfarci o waaba tacriif oo waxaaba waa iyadoo xukumkii asal lahaa oo iyadii lagu xambaaro la siiyo lagu dareeriyaba farci ayaa asxaabteena qaarkood yidhaaheen buu mar dambe yidhi uu kala gooyay halkaa imanka se waa kan inoo soo isu keen soo raaciyey kollayna waa waxaan inta horeba ku kaaftoomi karno bal kaasba weeye oo kollay halkan arkaantii qiyaas lahaa waa inoogu dhameeyey tacriifkuna uu wada shamlinayaa midi waxa weeyaan meeshii waa farac oo waa masaladan ama aan doondooni u baahanay xukumkeeda ee aynu wax nas ah oynu ka qaadano ama ijmaacan kaba qaadana aanu jirin midna waa asalo waa masaladii dee iyadu daliilka lahayd waa asale ee aan doonaynay xukumkii ay lahayd kan aan u soo gudbino midna waxa weeyaan waa xukumkan labadooda ka wada dhaxeeya maya xukumkan asalku lahaa een doonayno inaan faraca usoo naqlino arrinta kalena waa waxa qiyaaskaba asaas u noqonayo waa cilada waa qadarkan mushtaraga waxan ay wadaagsanayaan ee keenaya kol haddii asalkii isagoo macnahaasi ku sugan yahay xukumkaa uu yeeshay ee faracan isaguna la midee waxan isagu uu lahaa iyo ciladan uu lahaa aan ka helaynaa dee wax lagu kala farqiyaa ma jirta inuu iyadana xukumkeedii uu yeesho oo bal markaa waa ujeeddadu asalkan xukumkiisa uu caddaa marka horeba ee uu mansuuska ahaa iyo faracan maskuutu canhuga ah waxaan keenaya tacdiyo xukumkii asal lahaa aan inaan u gudbino faracii waa macnahan mushtaraga macnahan uli uu kulminaya ama ciladiiba weeye intaas baa qiyaasku yahay taas weeye waijraa xukm اlasl cala alfarci waxaan ihi ba sharxiisa waabu meel dambe suduur dhan baa u dhaxaysayoo waxa inoo soo socdee safxada inoogaba soo socda markuu dhameeyey dabadeed ayuu waxa weeyaan taas sheegay waana wax de intaa horeba inoogu fillaan karto oo ijraa xukm اlaslna waa tacdiyada nafteedii waay waa asalka xukumkiisii uu lahaa oo aynu u gudbino aynu siino dee kaa maskuutu caniga ama farciga wa qaala bacdu asxaabina asxaabteenna bacdigood waxay yidhaaheen alqiyaasu qiyaasku waalamaaratu waa calaamada iyo waxa amaaro u ah cala alxukmi xukumkii oo waxa weeyaan waxaa calaamo u ah cala alxukmi wa cala habuuti alxukmi amaaradu waa calaamadii wixii calaamo u ah xukumkani inuu jiro inuu xukumkani sugnaanayo kaas baa qiyaas laydhaa umuurahan waa ka wada daba iman doonaa sheekhu dariiqadiisii dee in badan baan soo aragnay weliba halkan dee jawaabihiisu waxaa la arkaa jawaab keliya uun inuu qowlkaa ku diido oo uu ku radiyo laakiin sharxiisa oo kale kol kol baa dhici karta dhowr iyo toban bel maalan mid kastaba uu taas qowlkaa uu ku muujinayo inuu marjuux yahay ama suu hadduu doono kaba cabiraya faasid yahay oo kale ama aanu meesha ku toosnayn oo safaxaad qaata ayuu kol calaa markaas laba yimaadaa waa inoo dambaysaa balkaasna waa tacriif ujeeddadu tacriifkii hore uu horreysiiyey wuxuu ahaa xamlu farcin calaa aslin fii bacdi axkaamihi bimacna yajmacu baynahuma waa tacriifku horreysiiyey marka muxuu leeyahy qolooyin baa qiyaaska yidhi waa alamaaraةu calى اxukmi waa wixii calaamo u ah xukumkani inuu jiro ayaa qiyaas la yidhaha wa qaala bacd الnaasi barhkood baa waxay idhaaheen huwa ficlu qaasi kan qiyaaska la imanaya wey qaais kuwaas ninkan qiyaaska adeegsanaya laba imanaya waxa uu samaynayo ficilkiisa ayaa qiyaas la yidhaha bacdigoodna taasay yidhaaheen wa qaala bacdum barhkood baa waxay idhaaheen alqiyaasu qiyaasku huwa lijtihaadu ijtihaadkuna waa inoo dambeeya haddii ala idhaha kitaabka qaybihiisa ugu dambeeyuu noqon dee horena waa tii kutubtii horean ugu soo aragnay qiyaasku waaba ijtihaadka kolley abu caliy bn abibna abi hurayrata oon hore usoo maray oo kibaar shaaficiya waqtigiisii ahaaba ayuu qowlkiisa yah shaaficina waa loo nisbeeyaaba dee kitaabkiisa risaalana hadalkaasa waa ishaaray wasaxiixu sheekhu wuxuu yihi markuu saddexdaa tacriif inoo soo naqliyey ama afar tacriif oo kale dee tacriifkiisii mooye saddex kale wasaxiixu qowlka saxiixi wal awalu ka hore weeye ka horuu sheegayaa waa kaa inoo dee arkaantii ay markaa qiyaas lahaana ka wada muuqato ee inoo wada shamlinaya xad iyo tacriifkaa dhanna ah kaas buu leeyaha xamlu farcin calaa aslin ilaa aakhirih sababtu wuxuu ihi liannahu yantaridu wayancakisu waxa weeye isagu dee si xad lagu yaqaanay tacriifka dhan lagu yaqaanay wuxuu noqonayaa yantaridu yakuunu mudaridan mid mudariduu noqon oo wayancakisu waa muncakisan mid cagsoomayuu noqonaya waxaan filaya kitaabka bilowyadiisii ama halkii ugu horeysay baan kusoo maray cibaaradan iyo tacriifka markii uu inoo tacriifinaye dee kolley kitaabkiina raacasho dheer buu isaga baahday oo wuxuu markii uu baabkii bayaanulcilmiba uu dhigtay ee ugu horeeyey waa baabkii ugu horeeyeyba kema raqam waaxid ayaa waxaa cibaaray ahayd wa min xukmi lxaddi an yadarida wayancakisa wayuujada oon halkaa nidhe waxaa sawaabku yahay ama dee roon sa dee sharxiisaba ku sugan fa in la isticmaalo fa yuujad almaxduudu biwujuudih wayucdama bicadamihi makaba intaasi way noo dambaysaa intaas bayna hortahay maalintaasna waan soo sharxay intaasna waan soo sharxay waxaa kaloon soo sharxay waxyaalaha dee iyadu aljaamic lmaanic inay tacriifka dhan yidhaahaan ama xadda dhan oo aljaamic lmaanic iyo almudarid lmuncakis laba cibaaro oo wax keliya wada tilmaamaya ama madluul keliya wadalena ay yihiin taas waana tacriif xad marka ay noqoto xadda taamka ayay ahayd markaa hore ayaan uba soo sharaxnaan leeyahay kolleyna dee waxa weeya waa meel dheer waa casharkii koobaad oo la arko markaa in badanna wayba iska iloobi kartaay laakiin haddana kolley bal raacashada dheeri kitaabka waa waxyaalahaas aad baa loo xusuusnoodaa iyadoo dee aynu horena kolley usuul iyo umuurihiisa u haynay dee wixii intan ka dambeeya kutubta roon ee usuulkuna iyagu ay muqadimaadka kitaabka tacriifka iyo ama xuduudda iyo bal waxyaalaha tacriifteeda iyo waxyaala kuba tacaluqsan ay kuba sheegaan maalintaasna waan soo sharxin bal lilmunaasabana sheekhan aan hayno kitaabkiisa oo nin dee caalimana ahaa ilaahayna subxaana wa tacaala camal iyo zuhdi iyo cibaado iyo warac aad iyo aad u badan uu siiyey oo kolkol marka isaga iyo rag la mid ahaa aada aragto ayaa dee haddana cilmigoodii jaanib iyo say ugu dhex jireen marna aanay uga bixin bal dee ay xagga munaadara ha noqoto ta'siilkii haba noqoto tafriican iyo umuurahanba haba noqoto iyo haddana cibaadaday ku jireen aada aragto dee rag badan oo badan oo iyaga martabadaasoo kala gaadhay markii dambe umuuraha farahay kaba qaadeenbo cibaadadii baa shuqliso markaasay laakiin cilmigiina kamay dhex bixin ilaa aakhiri laxda waxaanay ahaayeen dee warac iyo cilmi iyo bal meeshii dee heer adigu waxaan foqama natasawar ay ahaayeen waraciisa ay keentay isagoo hadduu doono in tunka lagu qaado rag ay sidaan maka la keeni kari lahaa haddana isagoo dee taas inaan usoo xajin sheekhu sababtu waa zuhdigiisii isagoon waxayn isagu oo ila mustadeecba mahi dee wax taa umuurahaasna kuma xajahaynba bal waxaan leeyahay ijtihaadkii sheekha ay culimmadu inoo soo naqliyeen ee siira aclaam nubala iyo taarikhu lislaam iyo tahdiib lasmaa waluqaat iyo kutubtii tarjamaysoo dhan kuba sugan ayaa wuxuu ah imaamkan waa sa dee waxa weeyaan isagoo daka ama fahmo khaariqa lahaa taasba lahaa oo dee bal maalan iyo ayaa haddana celcelintii uu kitaabka ku celinaya waxay soo naqliyeen casharka si guud ilaa boqol goor inuu ku celin jiray qiyaaskan aan ku jirno masaaisha qiyaas oo kale waxay soo naqliyaan qiyaas kastaba khaasatan malaa waxyaalihii dee qiyaas gelaya oo kale inuu ilaa kun goor kuba celin jiray oo kale waa arin bal markuu haddaan neelno laba saddex gooroo si fiican laakiin oo tarkiisle loogu celiyo mala inaga waabay badan tahay ee bal waxaan leeyahay dee heerkaasay ahayd waa casharkii haddii uu casharkaa la wado ee uu dhigtayba bayd soo gala shaahid loo soo qaatay wuxuu doondooin jiray qasiidadii baydkaasi ku jirnao qasiidada o dhan buu kor ka qaban jiray maha baydkii un waa qasiidadii oo dhan oo bal waxaan leeyahay laakiin bal haddaba taas weeye xagga idiraadkiiyo incikaaskuna isaga ayaaba inoo keeni doona oo waaba kan halkaa dambaan ku yareegi doona alaa tara miyaadan arkahayn anahu biwujuudihi yuujad lqisaam anahu shaniye biwujuudi biwujuudi hada tacriif waa tacriifkiisii يuجad in la helayo alقyaaس قyaaskii la helayo وبcadم hada التacriifna يucdam la waayo alقyaaس قyaaskii horta almطرd الmنcakس iyo aljamiع اmaanicsn horeba maalintaa waxoogaa ugu joogsanay waa isla jaamicu waxay ka dhigan tahay xadu markuu taamka yahay waa inuu jaamic noqdo waxaan la tacriifinayo ee la xadaynayo waa inuu mid wada kulansanaya yahayoo markaa afraadii uu waxaan la xadaynayaa lahaa waxba meesha aanay ka baxayn haddii dee xaddii aada laba timi ama tacriifkaad laba timi wixii aad doonaysay inaad u xadayso qaybo kaba mida oo tacriifkani aanu shablinahayn oo ka baxayaa jiro taasi jaamic maaha waa xad naaqisa almaanic marka la yidhaahna waa waxaan dee bal maalan oo jaamicu isagu afraadii oo dhan buu wada shamlinaya maanicuna wax aan kan maxduudka ahayn ee la tacriifinayo aan ahayn oo meesha soo gala oo dee taas waa inuu hor joogsanayo oo ujeeddadu tacriifku markaa uu shaamilka yahay waa markaa uu wixii la xadaynayeyna afraadihiisii wada kulansanayo inuu waxba kaba tegahayn waxaan loo jeedinoo ka la xadaynaya aan ahaynna inuu soo galo tacriifkaas ama isaga soo galo uu hor joogsanayo markaa keyrkiina aanu soo galahayn bal markaa taas baa aljaamic almaanic la yidhahdo almuntarid almuncakisna waa taas oo kale oo almuncakisna almaanic bay la macno tahay siaan markaa hore kusoo sharxay almundaridna waxay la macno tahay aljaamic bay la macno tahay oo dee bal maalan mar kasta oo wixii bal maalan xaddii la helo maxduudkii waa la helayaa weeye mar kastoo maxduudka la helana xaddii baa la helayaa taas bay noqon oo mar kastoo bal maalan xaddii aan helo maxduudkii waan helaynaa mar kastoo maxduudka la helana isaga waxa weeye dee xaddii waan helaynaa taas baa kaas buu ama almudarid almuncakas noqon ama aljaamic almaanic haddaba wuxuu leeyahay bal qiyaasta markaan eegno tacriifka aan tacriifinay hore waa jaamic maanica oo waxa weeyaan markaan tacriifkaa helo wixii la tacriifinayay waxa weeyaan qiyaaskii wuu inoo imanaya qiyaas kastana markaan eegno ina arkaantaasuu kulansadayee markaan eegno eed helo wax kastoo qiyaaska waxaan helaynaa tacriifkaasi uu ku rumoobaya bal saasuu dee uu yahay mundarid muncakisa ama uu yahay jaamic maanica bal xadda kuwa kale laakiin dee saama noqonayso fadalla markaa wuxuu tilmaamaya ina tusaya maxay waa maxay fadaladu waa kownuhu yadaridu wanacanakis hadalkaa horeen soo sheegne xaddani inuu noqonayo xad jaamic oo maanica ama xad mubdarid oo muncakisa uu noqonayo ama dee tacriifkeenani tacriifkaasi ayaa waxay ina tusaysaa calaa sixatihi waa inuu tacriifkani ka saxiixa yahay fa ama alamaaratu haddii la yidhaaho alqiyaas huwa alamaara amaaradu falaa tadaridu wax mustamiro ah oo mar kastoo la helo qiyaaskii la helayo ma noqonayso oo macnuhu waa maxay laa yuujadu biwujuudiha alqiyaas taas baa mudaridku noqonayna waa taa aan tacriifka soo hayne iyada wujuudkeeda amaarada wujuudkeeda ee la helay amaaradii oo la helo qiyaaskii had iyo goor mid la helaya ma aha sababtuna waa maxay alaa tara miyaadad arkahayn ana zawaal shamsi cadceeda zuulitaankeedu amaaratun waxay calaamo u tahay calaa dukhuuli lwaqti waqtigii salaada duhur inuu galay ayay calaamo u tahay walaysa biqiyaasin kaasi qiyaasna maaho imaka taas waa amaaro zawaalu duhr ma zawaalu masha shamsi calaamo wuxuu u yahay waqtigii duhurku inuu galay zawaalu shamsi kol waana amaare e haddaan idhaahno alamaara huwa alqiyaas waxay ahaan lahay taasna ina qiyaas qiyaasna ma aha oo ujeedadu mar kastoo calaamo aan helo ma aha inaan helayno qiyaas aan helayno saa daraaddeed tacriif dee markaa imaka toosan ma noqonayo kaasi wa ficlu lqaa'isi haddii laba yidhaaho alqiyaasu huwa ficlulqaa'isi kan qiyaaska laba imanaya waxa uu samaynaya qiyaas la yidhaah wuxuu leeyahay ficlulqaa'is ayadon laa macnaa lahu halkan wax macnuu leeyahay ma jirto in lagu tacriifiyo liannahu low kaana dalika hadduu kaas in ficlulqaa'is qiyaaska uu yahay inay saas u tacriifkahay saxiixan wax saxiixa uu yahay oo ficlulqaa'is uu qiyaas yahay lawajaba waxaa waajibi lahaa sugnaan lahaa an yakuuna inuu noqdo kulu ficlin ficil kastoo yafcalhu uu samaynaya alqaa'isu kan qaa'iskii uu samaynaya oo min almashi socod walqucuudina waa ficilkii qiyaasan qiyaas inuu yahay wahada laa yaquluhu axadun kaasna cid ku qawshay ma jirto hadalkaasaa ka dhalanaya fabadala waxa buray taxdiiduhu taxdiid lqiyaasi bidalika oo maxay ah ficlu lqaa'is in lagu taxdiidiyo lagu tacriifiya taasna way burtay wa ama alijtihaadu xagga ijtihaadka fa huwa ijtihaadku acamu min alqiyaas qiyaasku waa ijtihaad oo waxaan qiyaas gelaya waa wax ijtihaad gelayo laakiin ijtihaadku waa ka waasacsan yahay qiyaaskio waa qeyb qeybihii ijtihaadka kaba mida unba qiyaasku yahay waa fardi afraadiisii kaba miduu noqonayayo fa huwa ijtihaadku acmu min alqiyaasi qiyaaskii ayuuwaa ka caamsan yahay markaa dee lama odhanayo qiyaasku waa ijtihaadkii waayo waxyaalo kala duwan oo ijtihaadkii ah oon qiyaas ahayn baa jirta ee qiyaaskuna ijtihaadkunbuu hoos gelaya qaybihiisii kaga mid yahi waaba kane lianna alijtihaada ijtihaadku siaynoona dambayso horena aan usoo aragnay badlu lmajhuudi fii dalabi lxukmi badlulmajhuudi waa wixii ruuxa karaankiisi ama shuufka waa wascigiisii daaqadiisii intii uu karayay weeye u suurtogelaysay oo uu ku bixiyo u sarfiyo fii dalabi lxukm xukum dalabkii oo ruuxu markan uu xukum dee masalo dalbayo adiladii buu eegayaa wixii uu meel un wax kaba qaadan lahaayo xukunkan uu ku sugi lahaayo o dhan buu eegayaa tatabucaya markaa intii wascigiisa iyo karaankiisa ahayd badlmajhuud waa halkay barhkood kaba cabiraan istifraaq alwasciya waa wixii daaqadiisa iyo karaankiisa ahay o dhan buu ku bixinayaa dalabkan markaa taasi dee qiyaasun ma noqoto ee wixii xukunkan masalada aad ku gaari lahayd en qiyaasba ahayn markaa dee majhuudkaagii iyo karaankaagii aada ku sarfisay ilaa aad aragtay inaan dee wax dambeeyo oo aad karaysaaba aanu jirin kaasba ijtihaad weeye isagoon qiyaas ahayn waaba kan wadalika yadkhulu fiihi waxaa soo gelaya xamlu lmutlaqi cala lmuqayad waa nooc ijtihaad marka daliil mutlaqi yimaado mid kaloo muqayadi yimaado dee waxay wadaagsanayeenna uu jiro ama sabab iyo xukum ama mid ahaanba bal suurooyinkii laysku xambaarayay markaa xambaarka aad isku xambaaraysa kan ee dee markaad adilada aad iskeentay isu geysanayso si aad bayaan isaga dhigayso waa ijtihaad wa tartiibu alcaami cala alkhaasi caamkii iyo khaaskii oo la tartiibiyo dee dee saynu soo marray caamkii oo la tartiibiyo cala alkhaas oo ujeeddadu waa iyadoo khaaskii lagu khaas yeelo caamkii khaaskii sidaa laguma horreysiiyo waa nooc ijtihaad وجميع الوجوه وجوda dhmmaanteed التي وuجudaasoo يطلب miن الحكم يطلب la dalbayo minha xaggeeda الحكم xukمkii adugu waa dariiq kasta oo ruuxu uu laba yimaado oo uu dee waxa weeyaan isagoo aada uguba dadaalayo si uu xukم masale uba gaadha اجتihaad bay noqonaysaa وشhayء min ذalika شhay kuwa